سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب كل شيء بقدر na shay kastaaba wuxuu kuba sugnaaday dee waa qadar waa qadarkii macruufka ahaayo bimacnaa wax kasta oo dee kaa'inaadkan dhacaya wuxuu doona haba noqdo say noo soo socotaa ama dee afcaasheenii ha noqoto ama sifaadkeenna ama kayrkoodba waxa uu yahay dee ilaahay subxaana wa tacaala cilmigiisii ayaa kuba sabqay iyo iraadadiisii iyo mashii'adiisii baa dee horeysay oo kuba sabaqday oo taasun baana uu kuba sugnaanaya kuna xasilaya xadaثanii cabdالأعlى بn xamadi qaala qarأtu عalى malik bni anasi xa وxadaثnaa qtaybaة bn saciidi can maliki fيma quri'a عalayhi oo dee waa wixii laguba dul aqriyay imaam malik cabdilaclana qara'tu calaa malikin buu yihi qutaybana wuxuu halkan leeyahay fiima quri'a calaa malikin kole farqiga udhexeeyaana waxa weeyaan labadaba waa imaamka waa lagu dul aqriyayay waana si ay caadadiisu ahayd oo waxyaalaha laga warinayo ama kitaabkiisa muwada ha noqota ama axaadiisa kale khaarij almuwada eh isaga waa lagu dul aqrin jira oo qaaliban way yarayd ama aad bay u yarayd inuu dee isaga carabkiisa lagaba maqlo ama taa laguba aqriyo isagana agtiisa samaac iyo qiraana isku mid bay ahaydeen laakiin labada tacbiir waxaa udhexeeya waxa weya cabdulacla ninkii aqriyayey buu ahaa axaadiisan ama xadiidka inoo soo socday iyo dee hadday wax la socdeen isaga kii aqriyayey ahaa dad kaleba haba joogeen ama qutaybat ibnu saciid majliskii buu fadhiyey xadiidkii waa la aqriyayo imaam malik baa lagu dul aqriyayo shaksi kale aqriyaya lakiin saw kii qaariga ah mu ahayn saas bu uhi fima quri'a caleyh wixii laguma dul aqriyay taas can ziyaad bni sacdin can camri bni muslimin can dawusin annahu qaala bal ziyaad ibni sacd ibni cabdiraxmaan kan kolley kitaabka wuu kusoo noqnoqdaa waana nin siqa ah oo aada u itqaan badan ale ibnu cuyeyna wuxuu yidhaahaa dee imaka yaanu kaba warininbe waa asxaabtii zuhri buu kaba mid yahay iyo xertiisiie kaana asbata asxaabi zuhriyi zuhri asxaabtiisa ninka uguba itqaan badan buu ahay macnaa aada buu axaadiistiisa u dabdiyey usbay asalkiisa hore waa reer khuraasaane markii dambe makuu degay haddana yeman buu degay waa saadisa ama iyuu ka warinaya can camr ibni muslim waa nin kaleo isku dabaqa yihiin waa isla dabaqa uun waa dabaqada lixaad ee ruwaadda uun waa nin reer janad ah kolley janadna waa halkii mucaad ibnu jabal iyo uu deganaa ama uu degayba kole waa meel aan dee ka dheerayn ama tacisba aan ka dheerayn ilaa imaka danba magacuun bay leedahay malaa masjidkiina weli waa macruufba waa nin reer yamaniyeed oo reer janad ah kole xaafid ibnu xajar wuxuu ka cabiraa saduuqun lahu awhaa min asaadisa laakiin waxaan leeyahay aimada qaarkood way daciifiyaan ninkan bal markaa waa nin dee ictibaar iyo keligii xujo ahaan maaha markuu keligii xadiis warinayo waxa weeye laakiin de waa ka yuctabaru bih marka la eego waxaana jirta kitaabkeenan muslimna xadiis kanun buu ku leeyahay wax kale kuma laha waa xadiis kanun wax kaleu kitaabka ku leeyahay ma jirto bal waxaa la arkaa kutubta kalena xadiidkan qadarka un inuu kuba leeyahay dee ciddii wax ka warisay can طaausin anahu qaala طaus wuxuu yihi adragtu waxaan soo gaadhay naasan dad min asxaabi rasuuli اlaahi salى اllahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay asxaabtiisii kaba mida kuwaasoo yaquuluuna iyagu ku yidhaaha oo leh kulu shayin qur'aankana waata inooguba timi qadarkoo la rumeeyaana arkaantii imaanka waa ka kaba mide imaka waa mawquufoo iyagu ku taagnaayo wuxuu leeyahy dad saxaabadii rasuulka ilaahay ka mid aan la kulmay soo gaadho waxay odhan jireenna shay kastaaba qadar ayuu kuba sugnaaday waa ilaahay qadarkii ee cilmigiisina waa kuba sabqay taasi waa mawquuf qaala wuxuu yidhi daawus baa odhanaya wasamictu cabdاllaahi bna cumara cabdillaahi bna cumar baad maqlay yaquulu xaal uu ku qowlayo qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam macnaa mowquf ahaana waa ku maqlay oo saxaabu kaga maqlay waa kan isagoo marfuucana rasuulki ilaahay baa yidhi kullu shayin shay kasta oo dee wujuudkan dhacaya ama ahaanayaaba biqadarin qadar ayuu kuba sugnaaday ilaahay taqdiirkii iyo qadarkii weeye xata alcajzu walkaysu ama xata alcajzi walkaysi labadaba way kuba dabdiyeen waayo xataadu kolley waa xaraf ama caadifo weeye dee waa tan kolla naasiba noqota kolla mar markan ay caadifo tahay haddii aan kulludii aan cadafkii kaba dhigno oo kullun aan kuba cadafno xata alcajzu walkaysu buu noqon haddii shay-in aan cadafkii kaba dhignana xata alcajzi walkaysi buu noqonaya dee kol kolna jaaraba waabay noqotaa wax jirtee haddaba in waa bimacnaa shay kasta oo dee dhacaya kownkan dhacaya wuxuu doonaa haba noqdee sabaqa bihi cilmu llahi wamashiiatu wey ilaahay cilmigiisa ayaa kuwa sabaqo maha shay mustanafa shay marka dee dadku ay sameeyaan ama sifa ay u noqoto un arrinku uu halkaasun kaba bilaabmaya maaha ee ilaahay subxaana wa tacaala cilmigiisii horeeyey kaasna waa kuba sabqay dee waana taasoo waaba la qoreyo saynu soo marray isagoo caloosha hooyadii kuba sugan iyo wakti ka horreeyey taasna meel kalea lagaba naqlinayay oo dee intaan samooyinkiiyo dhulkaba la abuurin iyo waxaan oo dhan kitaabadeeduna way horeysay dee cilmiguna ilaahay subxaana wa tacaala iyo iraadyadii iyo mashii'adihiina waa wax kuba horeeyey wuxuu doonaa shaygaasi haba noqdo xataa alcajzu cajzigii iyo walkaysu kayskii cajzigu waa cadamu lqudra awood la-aanba weeye waaba saasoo ruuxii aanu waxaan awoodba u lahayn ama se wixii dee ay ahayd isagii waaba wahsi iyo wixii ay ahayd inuu seedii ulaba yimaadaanu seedii ulaba imanahayn oo waa marka la eego tarku maa yajibu ficlu watasruf bihi wata'khiru can waqti waa cibaaraday kaba cabireen sharaxna kuba sugan wixii ay ahayd in la sameeyo ama ay dee loo baahna ama ay waajibkahayd oo lagaba tago la dibdhigo waktigiisi laga dambaysiiye waa cadsi waa kasalkii iyo wahsigii markaa wahsigii bay noqonaysaa isagoo ruuxu awoodii le laakiin wixii uu kaba wahsanayey ha fudaydsadoo si kale ha uga caajiso ama cadamu lqudra taas waa sifo sifaadkeena nafteenana aan kaba dareemayno ilaahay subxaana wa tacaala qadarkii weeye kaysna waa caagsigii un waa annashaadu walxidqu bilumuur wey waa dadaalkii wax laguba dadaalayay kaafkuna uu fadxisayuno si kale looma aqriayo fadxa mooyaane dadaalkii wax lagu dadaalayay iyo nashaadki iyo jaanibkaasi iyaduna oo waxa weeyaan ciddii dee sifadaa lahayd waa wixii cadsi qaabilayay imika halkan kays baa loogaba jeeda taasna waa ilaahay subxaana wa tacaala taqdiirkii weeye macnuhu waa dee intaan horreysinoo shay kasta oo dhacaya oo wujuudkan ahaanaya kaa'inan maa kaan maa kaan sabaqa bihi cilmu llahi wamashii'atuh xdثna abubكر بن أbي شhaybة وأbو كرayb qال xadثna وkiع عan سفyاn عan زiyاad بن إسmاعيiل عan محaمد بن عbاd بن جعفr المkزuمي عan أbي هurayرaةa qال أنh qاal bal xadiidka labaad ee imika casharku dee kenii labaad ah markii hore زiyaad iبnu sacad baan kusoo aragnay nin kaleo زiyaad iبnu ismاعيil la idhaah baa inoogu sugan سfyaankuna waa سfyaan الthawri weeye markaa ziyad ibnu ismaaciil ziyad ibnu ismaaciil iyo ziyad ibnu sacadna waa dabaqo keliya isku yihin waa aamus waar aamusa dee dadkiina hadlaya waa maa ziyad ibnu sacad iyo ziyad ibnu ismaaciilla waa isla dabaqa weeye ninkani waa nin reer bani maqsuuma ama reer same adu waa nin reer maka ah in isaga naftiisu sian mee camr ibnu muslim aan soo nidhi waana dabaqadaasun e waxa weeyaan xaafid ibnu xajarna waa nin xifdigiisu xun yahay oo saduuqu kaba cabiraa ibnu maciin iyo yacquub ibnu sufyaan iyana waabay daciifiyaan ba n bal ninkan kolley xadiidkana dee nin axaadiidiisu sidaa kitaabkana ugu soo noqnoqoto maho riwaayadiisu waaba tan ama moxamed ibnu cabaad ibnu jacfar dhowr meelood buu kitaabka kaga sugan yahay waana nin hiqaah oo haaliثe kaba mide wuxuu yihi abu hurayra jaa mushriku qurayshin quraysh mushrikiintoodii baa timi yukhasimuuna xaalay la doodayeen oo rasuul اllahi salى اllahu عalayhi wasalam fi lqadari qadarkay kulaba doodayeen de waaba kuwa guud ahaanba dee ilaahay bay u sharig yeelayeenba cibaadadiisa iyo uluhiyadiisa iyo inuu ka yahay keligii cibaado muta way inkirayeenba in lasoo saari doono lasoo bixin doono waa kuwa inkirayee lahaa in hiya ilaa xayaatuna اdunya bal markaa qadarkiina dee may rumaysteyn oo rasuulka ilaahay bay u yimaadeen iyagoo qadarku laba doodaya jaanibka waa inkaarkay inkirayeen qadarkii fanaزlat waxaa soo degtay yowma yusxabuuna fi الnaari calىa wujuuhihim duuquu masa saqr ina kula shayءi khalaqnaahu bqadar waa intan maxalu shaahidku yowma yasxabuuna ina almujrimiina fii dalaali wasucur baa kaba horeyso kuwa mujrimiintii hallow iyo halaagaas adduunyana way ku sugan yihiin naar aada u shidmaysana way ku sugan yihiin haddaba wasuc yowma maalin bay dee naartaa aada u horeysa kuba sugan yihiin oy ku sugnaan yusxabuuna la jiidayo oo fi naari naarta dhexdeeda calaa wujuuhi moojiyadooda loo jiidayo duuqu wa yuqaalu lahum waxaana lagu odhanayaa ama laguma odhanayo duuquu dhadhamiya masa saqara macnaha waa naartan waa dabaqaadkii naartay saqar kaba mid tahay taabashadeedii waa isaabadeedii gubashadeedii taas dhadhamiya ayaa laguma odhan ina anagu kula shayin shay kastaba khalaqnaahu waanu abuuray biqadarin dee waa qadar oo imika qadarka halkana waa alqadar اlmacruuf oo de waa ka aynu waa ilaahay subxaanaه watacaala wixii uu qadaray u xukmiyey fi lazle cilmigiisu kuba sabqay weeye kaasaan kuba abuurnay shay kasta intii aan laba abuurin baa ilaahay cilmigiisii azaligaa kuba sabqay lasii qoray ilaahayna iraadeeyuu doonay bal taa weeye kale macno kale ay barhkood ishaaraan biqadarin laakiin dee aayaddu waatay iyo saba xadiidka uu inoo keenayo sabab nuzuulku yahay biqadarin macnaa bitaqdiir macnaa taqdiir oo aan dee ziyaadana lahayn nuqsaan lahayn wax kasta dee habkan loo dabdiyey iyo heerkan ilaahay kuba abuuray oo kaliya laguma fasiraya lakiin macnaa waa qadarkii macruufkaa weeye ee kaa cilmigaba ahaa iyo qadaha hore sabqayn taasaanu kuba abuurnay oo macnaa shay kastaaba waa si xadiidka xatى الcajز والkays macnaa wax kastaba waa qadar waxay marka la bilaabayo ama ilaahay subxaanaه watacaala iyadoo hore isagoon usii ogeynba ama aan usii qorinun wixii maka u dhacayo arrintuba ay ka bilaabmayso markaa shaygu dhaco ama sifadani ay timaado ama wixii dee markaa la sameeyo arrinku maaha qadarkaasaa horeeye mashiidadaas iyo iraadada ilaahay hore baab qudira calى bni aadama xaduhu min الzina wagayrih qudira waa la qadaray cala bni aadama in aadam korkiisa xaduhu dheeftiisa iyo nasiibkiisa min azinaa zina xaggeed uga ahaanaya iyo wagayrihi zinada keyrkeedba waa la qadaray bal xadiidku inooguba imanayaa oo de waa arrinkan horeen hayno ee hadday tahay afcaasheenna aan samaynayno hadday sifaadkeenna tahay sida cajziga iyo kayska iyo waxyaalihii kaleba dee arrinkaa horeeyey iyo qadarka iyo cilmigii ilaahay ee de azaligaayo kuwa sabqay ayaa jira bal matalan taasba weeyaanuun marka waxyaalaha xadiidka inooguba imanayaana ka midun weeye umuurahaas qadarku u horeeye xadaثna isxaaq بnu ibraahima wacabd bnu xumaydi walafd lisxaaqa qaala waxay yidhaaheen labadooduba akhbarana cabdالrazaaqi qaala xadaثna macmaru can ibni طausi wacabdillaahi can abihi can ibni cabaasin qaala ibnu cabaas baa wuxuu idhi maa ra'aytu maan arag shay-an shay ashbaha uga eg oo uga shabah badan bilamami lamamkan qur'aanka kuba sugan ee ilaahay yidhi aladiina yajtadibuuna kabaa'ira alismi waalfawaaxisha ila lamama kuwaas lamamkaa qur'aanka kuba sugan marka la eego macno ahaan iyo tafsiir ahaan wuxuu uga shabah badan maan arag mima qaala abu hurayrata abu hurayra wixii uu yihi isagoo warinayo rasuulka ilaahay kaba warinayo ana nabiya salى اllahu عalayه wasalama qaala in allaha ilaahay kataba uu qoray cala bni aadama ina aadam korkiisa xadahu dheeftiisa iyo nasiibkiisa min azinaa zina xaggeed dee ugaba sugnaaday ama uu xaggaa dee kagaba dhacayo adraka waanu haleelayaa in aadam dalika arrinkaas laa maxalata de dee qadarkii inay wax laga bixi kariyo mashiadiim ah walow insaanku si aynu soo marnay aanu cudurdaarkaas aanu kulahayn taas ilaahayna subxaanaه watacaala uu makansiiye dee wixii inuu waxaan uu la imaniyo waxaan uu kaba tegayo in dariiq labadii dariiqna wuu caddeeyey uu siiyeyna wixii uu wax kulaaba iman lahaa ama kaga tegi lahaa haddii ikhtiyaar la-aani meesha ay soo gasho iyada waa taasoo ruuxii xataa kii dee zinaba ikraah kuba yimi ee ama la dilayo ama dee taasoo kale dhib adag gaadhsiinayso haddii taasoo kale walo culimada qaar dee halkaa ay zinadii kaba soo reebaan waxyaalihii ikraaha kuba banaanaanaya ama loogu ruksaynayo ruksada aanay gelin laakiin haddana ruuxa ismigiisii dee ama khaasatan xaddii kaba imanaysay wixii way dhacayaan waayo nooc ikhtiyaar ma jirto laguma xadayo haddaba in taasiyaaba jirta laakiin wixii haddana dee cilmigii ilaahay kuba sabqay addoonkani waxa aynu samayn doono waxaa laba iman doono waxaase ay kaba dhici doonto ilaahay siina qoray sii ogaaday kollay sidii bay uga dhacayaan haddii arrinkaa isbeddel kuba yimaado oo ilaahay waxaa dee cilmigiisii kuba sabqay fulaan oo dadka ka midii inuu zinadaa ku dhici ama ha noqoto taa majaasiga ama taa xaqiiqiga oo arrintii uu kuba dhici waayo dee cilmigii baaba jahli isu bedelaya arrinkii cilmi makaa noqon maayo jahli buu noqonayaayo waxani waa cilmigii waa dee qadarkii taasba in taas baana keentay waana shaksigan iyo bal matalan wixii looba qoray haddaba insaanku waa haleelayaa de waana taa aan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uu inoo abuurayo waxaan uu ina tusayo wixii layna faraya laynagaba nahiye umuuraha caynkaasi waa tan aynu inagu mukalafiinta kuba nahay haddaanay waxyaalahaasi jirin awooddaasi jirin oo garashadii aanay jirin oo ikhtiyaarkii aanu jirin takliifkiiba oba dhacayaayo dee taas baa inaga laynagula xisaabtamayaa laakiin cilmigii ilaahay horeeyey iyo qoraalkii horee horeeyey oo waxaan dee laga baydi karahayna adraka dalika laa maxalata waa laa budda minhu shakiliiba marka zinadii dee waxay noqonaysaa mid xaqiiqiya iyo mid markaas dee wasiiladii iyo dariiqii zinada ah oo majaaziya marka wuxu uhi rasuulki ilaahay fazina alcaynayni labada indhood sinadoodu annadaru eegid weeye waxaan lagu banayn ood eegto waa zino indhaha zinadoodii weeye wa zina lisaani carabka zinadiisuna annudqu dhawaaq iyo hadalka naguba hadlayo waxyaalaha jaanibkaa kuba tacalluqsaneen ruuxii uba banaanayn iyo haasaahihii geestaasiyo waa zinadii carabka waayo dee kollay gacanta riwaayaadkiiyo riwaayo ka dheer baa inoo dambaysa oo xubnihii kalena zinadoodii ay noogu sugan tahay caddaynteedii waanan arki doonaaye wanafsu nafti tamanaa kollay labadii tood bay midi xadfantahay asalku tatamanaa buu haaye tamanaa way ku tamaniyaysaayoo watashtahi waatan oo macnaa dee markaa kolley waxyaalaha lalaba yimaadee nadarki yimaadee hadalkii iyo hasaawihii jaanibkaasi yimaadee taabasha timaado naftii wixii way doonaysaa oo dee waa gharisada lagu abuuray baad ama dareenkii baa kacayo naftii wixii way ku tamaniyaysaa waanay doonaysaa walfarju farjigiina yusadiqu uu rumaynayaa daalika arrinkaasoo de haddii zinadii uu farjigii kuba dhaco ilaajkii muxaramkaa la helo isagaa wixii waxaa hore dariiq bay ahayd waxay ahaydna waa wasiiladii laguba gaadhayay zinadii dee kollayna zinadu xaqiiqigii ma dhacayso haddaan waxyaalaha kaloo dham iyo umuurahaasi waa wax dee dariiq iyadii ah kollay lama socdoonay kaba hadhi karahaynbe isagaa rumaynayo wixii dee hadduu kuba dhaco arrinkii wuxuu ka dhigayaa zine xaqiiqiya aw yukadibu wuu beeninayaa haddii aanay dhicin dee bal intaa wax dhaafsan oo jimaacii aanu dhicin dee xaaraamta ahaana farjigiiba ah ka beeninaya waxyaalaha ama naftu doonaysay bal matalan taas ay kuba tamaniyaysay iyo waxyaalaha dee acdaadan kale iyo jawaarixdan kale intii iyaga bal kaga soo hagaagaysa zino ay laba yimaadeen waxa xaqiijinaya waa ama farjigii ama dee arrintii oo zinadii xaqiiqiga ahayd kaba dhigaya taa dee iyadu dembiga weynana xadna kaba yimaado ama dee beeninaye aan gaadhsiinayn heerkaa zinadii weyneyd ah kolle xadiidku dariiqiisii kale waa kan be qaala cabdun fii riwaayati ibni daawusin can abihi samictu bna cabaasin oo waa laba sheekh baa muslim lahaa waa cabd bnu xumayd iyo isxaaq bnu ibraahim lafdiga isxaaq baale buu yihi marka lafdigiisi muxuu noqday can ibni daawusin can abihi can ibni cabaasin cancantaasuu noqday ama cabdi bn xumayd riwaayadiisu maxay ahayd can ibni daawusin can abi waa isla mid eelakaa markaa daawus la soo gaadho ayaa can ibni cabaasin muu odhane samictu bna cabaasin taas bay ahayd oo waa intaa lafdi ahaanka ay ku kala duwan yihin xadaثna isxaaq bnu mansuuri qaala akbarana abu hishaamin اlmakzuumiyu kolley waa in aynu hore usoo araragnay مغيرة بن الصلمة لبيدا هورين بن مخزومة قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صحيح مسلم لبو وهيب باكسوغا إذ وهيب ابن الوردي العتكي وبركود إلهام عبد الوهاب مقعيس هاي وهيب هو اللقب من وهيب ابن خالد labadooda waa isla dabaqo keliya oo dabaqada atbaacu taabiciintii ugu waaweynaa haddaba wahab ibnu khaalidku waa ninka kitaabka dee laga yaabaa iimaan laga soo bilaabo ninka ay nala socdo waa wahayb ibnu khaalid weeye amaa wahayb ibn lwardi meel keliyaon filaya jihaad inay ahayd buu ku leeyahay kitaabka waa meel jihaada un wahayb ibn lwardi meel kale kitaabka kuma laha ee ninkan inala socdee dee kitaabka kuma badan waa ninkaa whayb ibnu khaalid laba yidhaaho waana ninkan caawahayna weeye waayo ka kale meel keliya aan leenahay oo jihaad ah ayuunbuu ku leeyahay kitaabkabe haddaba wuxuu uhi can abi hurairata can nabiyi salى اllahu عalيه wasalam qaala kutiba calى bni aadama in aadam waa la qoray nasiibuhu nasiibkiisa min الzina waa waxaa qadarka mudrikun dalika wahuwa khabar baan iska dee mubtadan u qadaranaynaa wahuwa ina aadamna mudrikun mid haleelaya weeye dalika arrinkaa laa maxalata wixii loo qoray xataa ilba haba noqoto zinadiisu intaasuna kuma koobnaato dee il nadar muxaramo isaga kaba dhacay falcaynaani labadii indhood zinaahumaa zinadoodu annadaru waxaan loo banayn oy eegaan waa zino labadii indhood ay zinaysteen waludunaani labada dhegoodna zinaahumaa alistimaac iyadna waxaan banaanayn waa shay aan banaanayn oo ruuxu dhegaysto taas ba waxa weeyaan ama dee waxyaalahan wixii wasiilo u ahaa umuurahan hadalqaadkeeda ama waxyaalaha sheekadii halkan dee waxaan lagaba sheekaysanaya taas wayna wax banaan waa dhegahina waa zinadii dhega walisaanu carabkana zinaahu zinadiisu alkalaamu hadalkan waxaan kuma hadlayo weeye halkii hore annudqa waliyadu gacantiina zinaha zinadeedu albatru taabasho weeye oo haweeney aan u banaanayn oo u taabto ruuxu gacantiisii waa zinadii gacanta waa zina taasna la odhanaya warijlu lugtiina zinaha zinadeedu alkhudaa tallaabadii ay waxaan u qaadaysay weeye eediyo tallaabadii ay tallaabsanaysay dee waxaa aan banaanayn ay uba tallaabsanaysay walqalbu qalbiguna halkii nafsu lagaba cabira waa isla macno imaka halkani yahwa oo yatabana ujeedadu markaa ama sheekadii halkan iyo waxaan yimaadaan hadalkii jidkan ama araggii dee qalbigiina wixii waa doonaya waa ku tamaniyaya lakiin wayusadiqu dalika arrinkaa waxaa rumaynayo ujeedadu waxyaalahaas oo dhami waa dariiq sino waa asbaabtii zinada dee zinadina kolley hadda waxyaalahaas way kaba horeeyaanoo dee kolle way islaazimayaanuun waa taa zina rasuulka ilaahay kaba cabiray ee waxa mid xaqiiqiya kaba dhegaya waayo dee laftiga zina marka la tacriifinayo waa ilaaju farjin muxaram taas baabay taas wax farjigaa aan banaanayn ama mexalka aan banaanayn oo ruuxu markaa farjigiisii ama ilaajkaa weeye bal markaa oo dee taas baa zina waa tan xadib kaba timaada waa inay wixii bal matalan dee qadarkii xashafadun qarsoomo taas baabay noqotaan haddaba waxaa run kaba dhigaya macnaa shay xaqiiqiya kaba dhigaya waa farjigiyo waa iyadoo wixii ficla laguma dhaco jimaaci dhaco wayukadibuhu uu beeninayaayo haddii dee iyadoo waxyaalahaasi dhacdo nadarkii baa dhacay taabashadii baa dhacday arrintaa wax intaa dhaafsan aan la samayn dee farjigii arrinkii muu rumoobin oo zinadii xaqiiqayda walow dee zinadii kala lahaye majaaziga tii xaqiiqayd lama gaadhinba wey balin kale xadiiska waa inoo dhamaadee hadalka ibnu cabaas baa wuxuu ahaa horta mid weeye xadiiska macnihiisa ah si aan kuma soo laqbaynay in aadam balna wixii nasiibkiisa zino dee zinadiina tii xaqiiqi ahaydna waa zino waxyaalahan kale dhici karta laga yaabaa dadka cid ka badbaadaaba inay yar tahayna cid ka badbaadaaba ay yar tahayna waa zino laakiin majaasi oo dee kalaba in markaa dee waxa ay tahay wixii haddaba loo qadaray intoo dhamina waa taqdiirkaasiye ruuxii kolley waa ku dhacayaaye laakiin dadkii maxaa mid zinadiisu ay noqon doontoon ama nadar xaaraam u eegay ama shay xaaraama istimaaci taas oo kale oo dee zinadii ama wixii jaanibkaa kuba tacalluqsanaa ama hadalu kuba hadlay ama taabashadiisi haween ajnabiyu taabtay ama isagoo u socday ama dee dhunkaday waxyaalaha caynkaasi waa zino laakiin waa zinadan dee wasiilatii xaqiiqiga ahayd uba ah waa anwaacdii zinada majaaziga laakiin waxa waxa ama waaqع kaba dhigaya xaqiiqo xaqiiqadii zinadaa waa farjigii waa jimaaciisii ama kaasaa beeninaya haddaanay intaa wax dhaafsanin icnoo bacnaa ujeedadu zinadii isaga xaqiijinaya oo mid xaqiiqiya kaba dhigaya farjiga jimaaciisii ama ka dhigaya waxa majaazka una bal taasi iyada waa mida waa xadiidka arrinkan iبn cabaas laakiin uu yihi ma ra'aytu شhayئa ashbaha bilamam horta laftiga lamam waa kan suuraةu najmi kuba yimi ilaahay qowlkiisa aladiina yajtanibuuna kabaa'ir اlsmi wاlfawaaxisha ilaa lamam manaa kuwa ka dheeraanaya dembiga kiisa waaweyn iyo waxyaalaha aada u foosha xum ee macaasida dee zinadani ay kaaga mid tahay dee waxa weeyaan kaba dheeraanaya ilaa lamamawn oo ujeedadina rabaka lamamkaa mooyaane oo lamamkan bal maala markaasin deeta laguba fasiray imika sheek hortan wuxuu leeyahy asalka hore allamam ama alilmaam waa almaylu ila shay wadalabu min gayri mudaawama shaygii oo loo iisho ama lagu dhowaado samayntiisii ama dalabkii laba dalbayay isagoon laguba daayimin marka lamamkii waxay kuba fasireen bahalkan sakaa'irtii dunuubta waayo kuwaa dee iyagu dunuubta waaweyn iyo kuwaa fawaaxishtaa kaba dheeraanaya dee haddii ay kaba dhacdo lababkan oo dee iskaba badan oo dadkii kaba dhacaya wixiina aan caado laga dhigan waayo ruuxu hadduu dee sakiiradii daa'imo oo uu joogto kasoo qad nadarkii xaaraamta ahaa in ruuxa ishiisuna haday wax kuba dhacdo waataynu hore usoo marnay taa hore isrif basarak oo waxaanu u qasin haddii nadarku noqdo imika un laab baa laba leeyahay waayo taa hore way ku sugnaatee ta dambe mabaleydi waa isagoo tii midka dabageeya ama wixii kuba sii sugnaado oo kale bal taasi tii dembiga lahayd maaha laakiin waa nadaradii labaad oo kale ama nadarada maqsuudkaa hadday marar kaba dhacdo oo bal maalan dee ay marar waa taa lamamka laguma fasirayo laakiin haddii taas caadayso oo ruuxan iyo goor la imanayo caado kaba dhigtay u yahay dee waxaaba imanaysa la israara maca sagiira oo kol haddii meelaa sagiirata maca israar baan ujeedaa kol haddii israar meeshii jira iyo mudaamo wixii caado laga dhigtay wixii kabiiru isu rogayaa wixii joogtu isu rogayaayo laa sagiirata maca israar laakiin waxaa marmar laba dhacaye umuuraha caynkan ah iyo tan un maahay dee dunuubtii kale zinadan iyo dee waxyaalahan majaazigaaba aanba ahayn ee yaryarayd lamanki waa laguma fasiro hadduu taa kaba dheeraado aladiina yajtanibuuna kabaa'ir al-ism waalfawaaxish arrinku uu noqdo waxa kaba dhacaa lamamkaas ee kolkol ka dhacaya aan la daa'im ahaynba ama wixii oo dee lagu dhowaanayo samaynta ama aan laguba nagaan iyada taas dee ina rabbaka waasicu lmakfira oo dheeraabta waxaan xun kaba dheeraaday ayaa waxay keenaysaa ilaahay subxaana watacaala waxyaalaha yaryar ruuxiinu kaba dhaafo bal aayad kaloo suuratu nise kuba sugnayna ilahay wuxuu ku yihi tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum oo waxa min sayi'aatikum oo haddii aad kaba dheeraataan dunuubta waaweyn oo laydiin diidayo sayi-aadka maanta waa sakaa'irtii kuwaas kafaara idinka noqono bal ijtinaabu lkabaa'ir in san camalka saalixee lala yimaadee salaadii iyo weysadii ay kaba kafaaro u noqonayaan sakaa'ira dunuub ayaa dembigii weynaa u ruuxu iskaba ilaaliyaana dembigiisii yaraa lamamkan lamamkan lagaga dhaafaya oo in camalkii saalixa waa lagu dhaafaa sakaa'ir dunuub ijtinaab lkabaa'irna ruuxu inuu yahay ruuxa kabaa'ir iskaba ilaaliyeyna sakaa'irtiisan kaba dhacayse kolkol dee iskaba badnaanayse dadkii had iyo goor in badan kaba dhacaysa tiina waa lagaba dhaafaya bal taasba weyo hortan marka ibnu cabaas baa wuxuu le marka labada aayadoodba waxa ijtinaab kabaa'ir yusqidu sakaa'ir waana lamam xadiidkan markii uu abu hurayre kaba maqlo rasuulka ilaahay uu isna kaba sii warinayey rasuulkii ilaahay sheegay ishii iyo gacantii iyo dhegtii iyo waxyaalahaas waxyaalaha xaaraamtii hadday kaba dhacaan inay zina laba odhanaya laakiin waxaa xaqiiqadii zinadii farjigii unu bal ay kaba imanayso tii buu leeyahay lamamkan qur'aanka kuma sugan waba kan oo wuxuu leeyahay haddaan lamamkii tafsiirkiisi buu leeyahay wa markaynu doonaynay inaan lamamkii fasirno aad bay de wax uga shabah badani tan abu hurayra xadiidkan uu kuma wariyey ma jirto markaa taabashadii iyo araggii iyo aan la daa'imin maqalkii iyo aan laba daa'imin waa lamamkii marka lamamkii buu inoo fasiraya uu leeyahay lamamkan qur'aanka kuma sugan wax aan doonno ba aynu kuma fasirno waxa ugu dhow ugu shabah badani waa xadiidkanta kuma timi taasba weeye bal marka waxaan leenahay labadaa aayadoodna markaan sugeyno macnahooda ah ijtinaab lkabaa'ir waxay dariiq u noqonayaan dee in ruuxii waxyaalaha lamamka ama sakaa'irtii lagaba dhaafo sida camalkan kale saalixa oo laba imanayaba loogaba dhaafayo فهو معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين wuxuu u baabaysan yahayba rasuulkii ilaahay qowlkiisii uu yihi kulu mawluudin yuuladu cala alfitra dee kalley waxaan u jirayeen macnaa ayaa dee mudaaf ilahi maama dee iyadoo markii hore mudaaf ilahi ba bay mudaaf noqoto kullin saasaan u jiray laakiin laftiga xadiidka inoo soo socdaa dee waa marfuuco waa kulu mawluudine haddii aan xikaayo kaba dhigano xadiidkii aan ka xikaayoonayno markay baab xikaayo la joogana waxyaalahan icraabtu dee waxaa lagu daayaa sideedii horuba laguma daayaan hadhi ma laha iskaba rafciyo o dhaa baabu macnaa kulu mawluudin yuuladu cala alfitra macnaa qowlkii rasuulka ilah uhi kulu mawluudin yuuladu cala alfitra bal macnihiisu wuxuu yahay iyo wa xukmi wa baabu xukmi mowti atfaal اkufaar dadka gaalada carruurtooda yaryar ee dhimatay ee sagiirka ah waxaa xukunkoodu yahay halkay gelayaan maxay mudanayaan iyo waa atfaal muslimiin iyada atfaal muslimiin kolley dee waa ti aynu habeen dhaweyd soo haynay ruuxa muslimka ahaa ee laba ay kaba dhinteen ama saddex ay kaba dhinteen de ama wax kaba badan bal isagii in ilaahay ugu naxariisanayo janno kuba gelinaya iyagina ay la gelayaan taas waa ti aynu soo maray oo kolley xukumkaasi wuu inoo horeeye imanka atfaalmushrikiin baa kolley waxyaalaha halkan ama atfaal kufaar inooguba imanaya ay tahay xdثna xاaج بن الوليد qال xdثna محمد بن حرب عن الزبيدي زبيدna waa محمد بن الوليد min kباar أصحاaب الزهري عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المصيب عن أبي هريرة أنه kاna يقول أبو هريرة wuxuu a mid yidhaahaa qاla رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulki ilaahay wuxuu yihi mا min مولودin ma jirto ilmo dhalanayo oo إlاa oo uu jiro ilmo dhashaa yuuladu waxaa lagu dhalayaa calى اfiطrati fiطrada islaamnimo ama fidradii iyo qaabiliyo uu aqbalayo xaqii dee uu diyaar u yahay inuu wixii xaq ahaa iyo diintii xaq ahayd uu qaato aqbalo laakiin marka hore waa saas fidradiibuu kuba sugan yahay taa ilaahay kuba khalqay waa qaabiliyadan uu leeyahay xaqii dee haddaan wax ka bedelaa jirin oo waalidkii iyo biadii ah inuu uqaato faabawahu labadiisa aabaa waa aabihii ooyadee yuhawidaani yahuud kaba dhigaya oo dee waxaa kolba ciddii uu laba joogay xaaladoodu ay tae uu ku arko ee uu kuba koro ayuu noqonayaa wayunasiraani iyagaa nasaare kaba dhigayo wayumajisaani iyagaa majuus labadiisa aabbo unbaa majuus kaba dhigi waa kamaa tuntaju say u dhalayso albahiimatu bahiimadu waa neefkii xoola ahaa bahimatan bahiima ay u dhalayso jamcaha dhan oo xubnaheedii iyo waxeedii u dhan yaho calaamad iyo waxba aan lahayn wax markaa ama dhegteediio lagooye ama la dilaaciyo ama waxba aan lahayn hal tuxisuuna miyaa helaysaan fiiha waa bahiimadaas dee dhashay ama ilmaha dee xayawaan kuba dhalayo min jadcaa mid la go-an miyaad ka helaysaan oo dhigonida miyay kusoo dhalataa may weeye dadka lagama helayo dadka iyagu ah waxaan marka dambe ku tasarufay ee san uba galya ama dhegahoodii gooye ama dildilaaciye dacar iyo waxyaale kaba jeexay ama wax kale kuba sameeyey markaa dadka takiirkooda weeye dadkuna waa saas oo kale oo ilmihii dhashay haddii isaga iyo fidradiisii laysku daayo waxaan dee bal matalan biicadiisa iyo qoyskiisa ugaba imanaya aanay jirin wuxuu lahaa fidradiibuu kuba dhashay qaabiliyadaa xaqa uu aqbalayo kuba dhashay ama dee miladiibaabu kuba dhalanaya sida laftii inooguma yime laakiin sidaa xayawaankiiba markaa uu dhasho isagoo dhan uu dhalanayo laakiin dadku ayiin kuwan wax bedbedelaya ama dhegihiisa goynaya ama wax kale kuba samaynaya ayaa insaankii dhashayna waalidadii iyo usradiisi iyo biadiisi ay tahay ta ka bedelaysa fidradii uu kuba dhashay bal matalan taas ba ahayd xadiidku kolley duruq buu leeyahay iyo riwaayad baa inoo socon doonee lafdigan ah kamaa tuntaju lbahiimatu ee ficilku majhuul buu binaysan yahay tuntaju albahiimatuna naa'ibu faacil maahee waa faacil waxaanay tahay dee kolley malaha horena inay wax inoo horeeyaan baan filaya haddii kalena afcaal lamida inoo horeyse luqada carbeed baa waxoogaha dee maba yara waxoogaha bay noqonayaane waxaa jirta afcaal ah asalkoodu iyagoo musamo u binaysan laakiin siiqaday ku yimaadaan ay tay siiqadii ficilkii majhuulka u binaysnaa ama dee loo bineeyey lima lam yusama faaciluh ficilkan baa kaba midoo nutiija imaka tantiju ma aqriyayno in kolkol dadka markay noqoto iyada laftiba inoo dambeeyo dee macno kale ay leedahay laakiin marka ay tahay neefkii uu dhalay iyada dee san hadday maadi tahayna nutijatun baa la odhan hadday mudaaricsan ay tahayna tuntaju baa la odhan waxa ka dambeeyaana naa'ibu faacil maayo waa faacilkii oo laguma laqbaynayo dee imaka laqbadii ficil majhuul loo bineeye tuntaju say u dhalayso albahimatu saas bahimata bahimatana markaa mafcuul bihigii weeye bal laftii baa inoo yar dambeeyey isagoo musamaan arki doono dee macnihiisana waan eegi doonaaye bal horta taas weeye ama waxaan kale xadiidka iyada inooguma sugan waa inoo socon doonaa waayo xadiidku waa dee kolley waxoogaa baan ama dhowr dariiq iyo adigu baan arki doonaa uma yaquulu wuxuu odhanaya abu hurayrata xadiidka markuu wariyo waqra-u aqriya in shi'tum haddaad doontaan fiطraة اllahi alatii fadara الnaasa calayha laa tabdiila likhalqi اllaahi oo dee waa fitradii fidraة الnaas aan ficil bay iskaga qadarna aan ku nasbino ilzamuu waxa laasimtaan fidratallahi ilaahay fidradiisii miladiisii iyo diintii taas alatii fadara الnaasa calayha dadka uu kuba abuuray laa tabdiila bedelitaan uma sugnaanin likhalqi illaahi khalqiga ilah macnaha bedelina weeye ha doorinina taasuu laasima xadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna cabdالlah calaxa وxadaثna cabd بن xmayd qaal aخbarana cabdالرaزاq kilaahuma can macmar can الzuhriyi bhada الاسnaadi waqaala kama tuntaj الbahimaةu bahimaةa walam yadkur jamcaa o waxa weeye xadiidka macmar baa markii horeba aan soo aragnay maye zuhri baa laga warinayey waxaa ka warinayeyna moxamed ibn اlwaliid baa kaba wariyey markaas imaka seyaa warinaya macmar ibn rashid baa zuhri ka warinaya isnaadkuna waa kii hore saciid can abi hurayrata marka maxay tahayna waa inta u dhaxaysa kamaa tuntaju lbahimatu bahimatan halkaa jamcada mu intaasaan u sheegino walam yadkur jamca xadaثanii abuلظahir وaxmed ibn ciisa qaala xadaثana ibn wahbi qaala akhbaranii yunusu بن يزيد عن ابن شهاaب أن أbا سلمة بن عبدالرحمن أخبره وأbا سلمة بن عبدالرحمن wuxuu u waramay iبن شهاaب wuxuu ugu waramay أن أbا هريرةa qاaل qاaلa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم mا miن مولود يuلad إلا يuلad على الفiطرة waa xadيiثkii hore un waa xadيiث أbو هريرة markii hore سعيد بن مuسyب baa kaba wariyay waliba سعيدna زهري baa kasii warinaya imakana أbو سلمة بن عبدالرحمن أbو سلمة بن زهري un baa kaba sii warinaya mا miن مولود إلا يuلad على الفiطرة ثuمa يقuل wuxuu odhanaya أbو هريرة odhanaye اقرأوا dee lafdiga horeba kusoo aragne اقرأوا marka waxaa akridaan dee fiطraة الlahi اlatي fadra الناas عalayha laa تbdila لkخلq الlahi dalika diinulqeymkaasi waa diinta toosan ee dee tawxiidkii ah ee shirki ahayn taaba wey xadaثna زhayr بn xrbi qaala xadaثna jariir can اlacmaشhi can abi صaalح can abi hurayrata qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam maa min mawluudin ma jiro ilmo dhalanaya ilaa uu jiro yulida bal waa lafdigu sida nusqooyinkii kitaabka dhacday yurida malaa isaga qurdubi turidababa halkan kuma sugnayde de waana wax shay gariibe ilaa yurida waa laqbaynaya waan eegi doonaa kale sharaxda tan way kaba hadleene ilaa oo uu wax ilmo dhashaa jiro yurida macnaa wurido weeye waxaa lagu dhalayaa ama uu ku dhalanaya cala lfitrati islaamnimadii ama fidradii faabawahu labadiisa aaba yuhawidaani yahuud kaba dhigaya wayunasiraani nasaaro kaba dhigaya wayusharikaani mushrik kaba dhigaya faqaala rajulu nin baa yidhi yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahay ow ara-ayta bal waxaad kaba warantaa low maata hadduu dhinto ilmihii yar qabla dalika intaan la yahuudeyn ee dee aanu wax kala garanin yahuud lagaba dhigine isagoo yar uu dhinto bal xaaladiisu maxay noqonaysaa dee markan waa kan yahuud markay ka dhigeen iyag yahuud buu noqday majaas hadday kaba dhigeen ama mushrigay kaba dhigeen iyagii buu raacay inta horteed hadduu horaba u dhinto maxay xaaladdu noqon qaale wuxu uhi allahu ilaahay baa aclamu og bimaa kaanuu caamiliina macnaa waxay dee samayn lahaayeen ilaahay subxaana watacaala isaga ka warhaya hadduu dee markaa uu koro weynaado kufri iyo xumaanta reerkoodu kuba jira isaguna qaadan lahayo hadduu ka baydhi laha ilaahay waa og yahay kama qarsoona kalley axaadiisa qeybtaa dambe macnaheedu waa tan arki doono khaasatan waa qeybtii dambe ahayd waxukmi mowti adufaal lkufaari wa atfaal lmuslimiine lafdigan horta intaan dee axaadiisadu way noo socdaane lafdigan imika halkan ee yurida aan aragnay dee kolley riwaayaadka kaleo dhabta inooguba sugani waa yuuladu taas baa inoogu sugan waana macno daahira oo taase usqooyinka laakiin muslim iyada san baa halkan wada dhacday bay yidhaaheen kolleyna barhkoodi riwaayo kalena way soo naqliyeen waxaanay adigu kuma tawjiihinayaanuun luqa barhkood ay iyadoo naadira soo naqliyeen oo ah in ya-dan ama waxa weeyaan wowdii maye ya loo bedelo oo halkii imaka walado oo kale ahayd ama wulido ahaydba in wowdii ya loo bedelo markaa noqoto wulida bedelkeeda iyadoo ficilku maadi yahay wowdii baa ya u bedelatay yulida ama taas suu qurdubi soo naqliyo tulida ay noqoto oo markaa ficilkii waa ficilkaas hulaasiga ah waana ficil maadi ee halkii wowdii unbay yeitime ama ta itime waana luqa ay barhkood soo naqliyeen laakiin de qolooyinkii iyo meelaha kale sida laguma wariyey ama nin bay saas raawiyay kaba soo naqliyeen nusqooyinku iskuba raaceen sida kale yuuladudii weeye oo bal markaa macnuhu bal taasi waa lafdiganun ilaa yulide bal waxaan uga jeedaa un yaan loo qaadanin wax imaka halkan wowi ay intay ka dhacday ruuxu intuu masaxdo ama u calaabdee dushii kuba qorto yuuladu waa macnihii laakiin waa sanbay nusqooyinkii kuba wada sugan luqo lasoo naqliyeyna waaba weeye arrinkuna halkii wowda oo yei loo bedelay bay noqoto dee imaka haddii maadi aadna tan aqriyayno maa min mawluudin ilaa wulida cala alfitrati saasuu ahaa halkii wowdii unbay ya noqotay ama ta noqotay ilaa tulida ama yulida macnuhu waa mid keliya dee riwaayaadka kale intan ku haynana waa ilaa yuuladu oo mudaaric lagaba dhigo aadna maadi ahayn ya yuuladu ba ku taala laakiin sharaxa idin taala eg haakada fi jamiici nusakh ayaa taala waana riwaayada bal markaa waxaan leenahay nusqooyinkii de say horta mati aan kusoo dabdiyeen waa tan weeye laakiin waxa weeye macnihii baa taasa tawjiheedii baa taasa weeye waana imaka isagu qaadiciyaa nin buu ka dhigayaa riwaayadiisi iyo keyrkii inuu yuuladu yidhi oo saa dee imaka taalaba marka waa qolooyinkii kale siday kuba wariyeen xadaثna abubakr بn abi shaybata وabu kurayb qaala xadaثna abu mucaawiyaةa xa وxadaثna بn numayri qaala xadaثna abi kilaahuma can اlacmashi bihada اlisnaad fii xadiiثi bni numayri maa min mawluudi yuulad eg marka waa xadiidkii hore un duruqdiisii markaa ibnu numayr xadiidkiisii xadiidka ibnu numayr marka waana hadda eeg saddex sheekh baa abubakr iyo abu kurayb iyo ibnu numayr malaka iyo ibnu numayr baa markaa tana kuwa kale way ka duwan yihin weeye maa min mawluudin yuuladu ilaa wahuwa cala lmilati halkaa cala lfitrati bedelkeeda oo fitradii baa macnaa mila diintiibu kuma sugan yahi waa qaabiliyadan uu u leeyay tan wax ka bedelay dee bal mihaaqii horena waa jira alastu birabbikum qaaluu bala ee marka dambe takyiir ku imanayo weeye markuu ilmihii ama dee wixii biicadiisii kagaba imanayo usradiisii وفي رواية أبي بكر عن أبي معاوية ليس من مولود يuلد إلا على هذه الفطرة حتى يعبر عنه لسانه ilaa uu isaga xaggiisa carabkiisa wax ka cabiro oo ilaa isagu garasho yeesho oo dee carabkiisau noqdo ka isaga xaggiis dee wax ku cabirayo inta hore wuxuu ku sugan yahay fitradii miladaasuu kuba sugan yahay taas baana keenaysa sa dee wax axaadiisu inoo keenayse raajaxa dee waxa weeyaan culimadu dhinac kaleba hadday doonaan hauba badnaadeene in ilmihii yaraa ee yari kuba dhintay waktigan dee uu wax cabiri kare uu diin qaadan kare isaga uu mukalaf noqon karena aan gaadhin inkastaba bayna abaweyni kaafireen hakaba dhintay in la idhaaho waxa weeyaan arrinkoodu waa ahluljanna xadaثna mحamed بن رافع qال xadaثna cبدالرزاq qال xadaثna mcmr عan hmام بن منبه qال hada ma xadaثna abu هurayرaةa عan رasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم fadakara axaadiiثa fadakara abu hurayra wuxuu sheegay axaadiiثa minhaa waxaa kaba mid ahayd axaadiiثa waqaala rasuul الlahi صلى الlه عalيه وsلم man yuuladu ruuxa la dhalo yuuladu calىa hadihi الfiطraةi baa lagu dhalaya faabawah laakiin marka dambe labadiisa aabaa yuhawidaanihi yahuud ka dhigaya wayunasiraani wawd bmacnaa aw weeye aw yunasiraani ama nasaaro kaba dhigi kamaa tantijuuna اlbila fahal tajiduuna fiiha jadcaa waa halkan halkan sheegayey oo waxaan nidhi tii hore ficilkani luqada carbeed wuxuu yimaadaa isagoo majhuuru binaysan oo nutijati naaqatu baan odhanaynaa hashi way dhashay nutijati naaqatu tuntaju naaqatu hashi way dhalaysaa taas baa la odhanaya laakiin haddii bal aan musamo u binayno in shaksigii bay noqone oo la yidhaaho dee natajad naaqata hashii buu tawaliyey dhalita ka dhaliteeda ama uu ka dhashaday un bay noqonaysaa waa dadkii imaka ruuxan kol dee halkan qaabilo iyo waxyaalo la odhanayo dadka naatij baabay kaba cabiraan ka neefkii kaba dhalinaye kamaa tantijuuna ibila saa'a geela markaa aad tawaliyeysaan weye waa tawala kolleyna xadiiskii aqraca iyo abraska iyo taase bilowyada imaam nawowi ma maalan uu ku soo arooriyey kitaabka riyaadsaalixiin oo kale markuu luqaadkiisii fasiraya xataa mati ahaana umuurahan waa soo qaadaaba eh meelahan oo xagga naatijka iyo qaabiladiiyo inuu laba mid yahay waa kamaa tantijuuna saa uga dhashanaysaan oo alibila geela ee markaa aad kaba dhalinaysaan fahal tajiduuna ma helaysaan markaa neefkii ka dhalisaan fiiha ay filibili jadcaa mid dhegoona an miyaa ka helaysaan maye marka hore iyadoo dhegahoodu dhan yihin bay soo dhalanayaan weeye xataa takuunu ilaa noqotaan antum idinku tajtacuuna kuwa dheganteedii goynaya ama qeyb jeexaya ilaa noqotaan macnaa idinkaa waxaan ku samaynaya taasoo kale weeyaan oo ilmihiina isagoo fidradii ku sugan miladii ku sugan qaabiliyada xaqale haddii aan wax kale lasoo faragelin buu dhalanayaaye marka dambe ta'siirkan iyo dee waxaan dee matalan dadkii uu kuba arkayo iyo dadkan labadiisa waalid xaaladay kuba sugan yihiin diin ahaan iyo waxaas baa wixii kaba bedelaya saa neefkaba sumadan lagu suntaya iyo dhegahan la goynayo waxyaalaha kale waxay dad kuba sameeyeen ay tahay waxa kusoo dhashay aanu ahayne marka hore isagoo dhan uu soo dhalanayo xataa takuunu antum tajdacuuna qaaluu ya rasuula اllahi afara'ayta bal ka waran man yamuutu sagiiran qaala allahu aclam bima kaanuu caamiliin waa laftii aan soo sharxay waana laftiina kolley malaa waxna ay noogaba dambeeyaan oo way noo dambeeyaan xadaثna qtaybaة بن سacيid qal xadaثna cabdالعaزيز yعni daarawardiy عan الcalaaءi عan abihi عan abi hurayrata ana rasuula الlahi salى الlahu عalيه wasalam qaala wuxuu uhi rasuulkii ilaahay kulu insaani insaan kasta taliduhu way dhalaysaa umuhu hooyadii calى اlfiطrati fiطrada isagoo kuma sugan wa abawahu labadiisa aba waa abihii hooyadiiba bacdu intaa dabadeed waa intuu dhashay dabadeed yuhawidaani yahuud kaba dhigi wayunasiraani aw yunasiraani wayumajisaani aw yumajisaani fain kaana hadday labada waalid yihiin muslimiyn labadan dhalay laba muslima ay yihiin fa muslimun isagu dee tiibuu ku barbaarayaa muslim buu noqon haddii dee labadu ay laba yahuuda yihiin ama nasaaro dee marka dambe wuxuu ku korayaa saa uu labadiisii waalid iyo qoyskiisii uu kuba helay ama uu kaba arkay marka kullu insaanin taasi waa waa arrin dhabaatay waa jumlo kale iyadaa horeynu usoo maray jumlada dambe xadiisyo kale oo kuba tacaluqsanaaye halkii fadligii nebi ciise iyo kullu insaanin insaan kastana taliduhu way dhala oo taliduhu ay dhalayso imaka tan kama khabrayno oo taa hore kullu insaanin taliduhu umhu cala alfidra baan ku laqbeeyey insaan kasta hooyadii waxay ku dhalaysaa cala alfitre kullu insaanin insaan kasta insaankaasoo taliduhu umuhu waa sifa marka hooyadii ay dhalayso dee markaa uu dhasho waa halka khabarke yalkusuhu waxaa gujinaya shaydaanu shaydaan baa gujinaya lagsiguna feedhidii adu waa gujinaya fii xubnayha waa labadiisa dhinaca halkaa keliyiisii ayuu kaba gujinaya taas buu la qaylinaya ilaa maryama wabnaha maryam iyo inankeeda mooye dee horeynu usoo maray taa wixii kuba tacalluqsanaa ilaah baa subxaana watacaala iyada ducadii maryam hooyadii ay kuba ducaysatay in ilaahay iyadiyo duriyadeeda shaydaanka rajiimkaa ka badbaadiyo kaba ilaaliyo ilaahay baa aqbalay oo markaa isagu markuu doonay inuu gujiyena waa taa aynu soo marray xijaab inuu markaa dee gujiyey ilaa maryama wabnaha xadaثna abu الطaahiri qaal akhbarana ibn wahbi qaal akhbarani ibn abi di'bin wa yunus can ibni shihaabin markaa ibn wahbi ibn abi di'b iyo yunus buu ka wada warinaya dee ina hebel iyo ina hebel baa leeyahy lakiin waa dadkii aynu naqaano waa aimadii welibe can ibni shihaabin عن cطاء بن يزيد عن أbي هريرةa أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم سئلa waa la weydiiyey عن أwلاad المشhriكيiنa gaalada caruurtooda umurahi waa أحاadiث dee kolley isla wada mid ah mar un baynu yar khulaasayn doonaa haddii ala idhaahe faqاala wuxu uhi rasuulki ilaahay allahu ilaahay aclamu isagaa og bima wixii kaanuu ay ahaayeen caamiliina bal hadday koraan ay waaweynaadaan wixii ay samayn lahaayeen ilaahay waa ogyahay kama qarsoona kii dee markuu weynaado gaal noqon lahaana ilaahay waa ogyahay dee daahirka hadalkuna wuxuu noqonayaa ilaahay isagaa og waxay samayn lahaayeenoo kolba waxay marka dambe ay mukallaf noqdaan ay waaweynaadaan ay haddii aynay dhiman ay samayn lahaayeen si in lagula mucaamaloonayo xukunkoodu noqonayo waa daahirka hadalka ee bal waa dee weli axaadiisa waan isla sharxi doonaa allahu aclam bima kanuu caamiliina xadaثna cabd بن xumaydin qaal akhbarana cabdالرazaq qaal akhbarana macmaru xa وxadaثna cabdالlahi بn cabdiلرaحman ibn bahramo waa daarimi hadda imaamkii weeye qaal akhbarana abulيamani qaal akhbarana شhucayb xa وxadaثna سلمة بن شhaبيب qaal xadaثna الxaسن بن aعyana kole xaسن ibn mحamed ibn acyan waa tan soo ogaanay acyan waa wow qaal xadaثna macqل wow بn cubaydالlahi kulhm dhammaantood waa macqil oo imaka inoo dambeeya shucayb ibn abi xamse iyo macmar ibn rashid intooduba can zuhriyi biisnaadi yunus bn abi david labadaa hore raawi ee asxaabtii zuhri ahaa ma labadaas te imaamka ibn abi dib iyo yunus sanadkoodiio sanadkoodna wuxuu ahaa can cada ibn yaziida can abi hurayrata taas buu ahaa misla xadiiثihima xadiiskoodii aynu kaba soo baxnay mid laba mid ah oo rasuulka ilaahay su-aasha la weydiiye wixii kuba jawaabay ayaanay raggan dambe saddexdaa riwaayadoodu ay tahay غayra ana fي xadiiثi شhucaybi وamacqilin شhucayb iyo macqil lakiin xadiiskooda waxaa kuba sugnaa su-ila can daraariyi الmushrikiina maxaa uba dhexeeya taa hore ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm baa ka horeysay su-ila can daraari can awlaadi الmushrikiina maya su-ila tanna ana rasul lahi waabay taalaaye halkii can awlaad الmushrikiina halkan maxaa kuma sugan can daraariyi الmushrikiina waana isla macne xadaثna بn abi cmar qaal xadaثna sufyaan can abi zinaadi can اlcraj can abi hurayrata qaala anahu qaal su-ila rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm can adfaal الmushrikiin awlaad الmushrikiin daraariyi الmushrikiin adfaal الmushrikiin waa taa waa riwaayaadkii un waa macno keliya un maxaa y man yamuutu ba carruurtaa gaalada man yamuutu ka dhimanaya minhum xaaluu kaba mid yahay dee man yamuutu dhimanaya dee minhum صagiira isagoo yara ma xaala kownihi صagiira kaas baa la weydiiyey halkuu ku dambaynaya muxuu xaalkiisu noqonaya kii weyne ku dhintay waaba gaal gaalnimu kuba dhinto way garanayaan oo taa iyaga markaa kama qarsoone faqaala rasuulka ilaahi baa wuxuu uhi salawaat ullahi wasalaamu calayh allahu aclamu bima kanuu caamiliin ilaah baa og wixii bal hadday waaweynaadaan oonay yari ku dhiman ay samayn lahaayeen ilaahay subxaanaه watacaala waa og yahay oo dee ilaahay calima ma kan wixii hore jiray waa og yahay wamaa yakunu waxa ahaan doona waxyaalaha aan dhicina wamaa laa yakunu kayfa kaana idaa kaan way wixii aan asal ahaan dhacahaynba waa shaygii macduumka bal hadduu ahaado suu ahaan lahaana ilaahay subxaanaه watacaala waa og yahay alaa yaclamu man khalaqa wahuwa latiifu اlkhabiir marka ilaahay isaga og wixii ay samayn lahaayeen markaa dee idinka horta bal meel hadejinina weeye waxa u xukumina idinka taasi waa idinkaba qarsoon tahay oo allahu aclamu bima kanuu caamiliin weli axaadiisa way noo socotaa xadiidkii abu hurayre bal halkaa aan kagaba baxnay waxadaثna yaxya bnu yaxya qaal akhbarana abu cawaanata can abi bishrin can saciid bni jubayri can ibni cabaasin qaal anahu qaal kole dadka waan soo wada aragnay abu bishrinna in kole laba nin baa kitaabka aynu ku aragnaa kunyadan dee markaas midi waa abu bishrin jacfar ibnu abi waxshiya jacfar ibnu iyaas kaas waa mid midna waa abu bishrin oo ah bayaan ibnu bishrin ilaxmasi waa laba nin oo isku wakti ah taabiciinta raggii ugu dambeeyey ah labadaa weeye kolley horena waan usoo aragnay iyadoo san ah shakhanin kitaabkan alkowkab ulwahaaj leh ee mandiqadeenan sheekh maxamed amin alherari isagoo abu bishrin mar horena saas waxaan filaya waa suu kuba fasire abu bishrigan bayaan ibnu bishrin ilaxmasi buu kaba dhigay kolley waxay la tayna taasi wax dhicina maaha ee manayni ma ahana horena san usoo idhi abu bishrigani waa jacfar ibn abi waxshiya jacfar ibn abi waxshiya saciid ibnu jubayr markay noqoto min ahbat الnaasi wey xadiisyada ay marka la noqono saciid ibnu jubayr dadka isaga wax kaba wariya ninka ugu idqaanka badan ama dadka ugu idqaanka badan axaadiisiisa mujaahid iyo markuu ka warinayo waaba la daciifiya kol kol bukhaari iyo muslimna may dhicin mujaahid iyo xabiib ibnu salim iyo nin kaloo lyar la yidhaha riwaayadiisu ma fiicna isagoo ay kaba wariyeen may dhicin laakiin tan way kusoo celceliyaan waana ninka ka badanba ninka kale bal waxaan leenahay waa jacfar ibnu abi waxshiya jacfar ibnu iyaas oo min ahbat الnaasi fi saciid ibni jubayr ba in bal kaasba weye qaala wuxuu yihi markaa ibnu cabaas su-ila rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahi baa la weydiiyey can atfaali الmushrikiina mushrikiinta waa bayaan mid mushriga isaga waxaynu kuba soo maray ismaaciil ibn abi khaalid alaxmas ay isla reer ahaayeen iyo qays ibn abi xaazim iyo dariiqa isagoo wax ku warinaya waan sooba maray dee duruq kalena waa leeyahay ninkan kolley nala socdo aad uba sii badano isagaabuu noqonaya labadooda marka gees laega kitaabke wuxuu yihi rasuulka ilaahay baa la weydiiyey can atfaal mushrikiina qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu yihi allahu aclamu bima kaanuu caamiliina id khalaqahum dee markii uu abuuray isagu isagaa abuuray ee waxay samayn lahaayeen hadday waaweynaadaan isagaa og weeye isagaa dee bal matalan ay tahay markaa halkaasay gelayaan iyo halkaasay gelayaan idinku ha odhaninabaa markaa macnuuna yahay dee markaa gees kalena waxaabay arrintu noqonaysa dee kii isagu markuu weynaado dariiqa gaalada raaci lahaana dee xukumkeedii buu yeelan kii marka hadduu weynaado inamay weynaan ba hadduu weynaado islaami lahaana ama dariiqa kaba baydhla qoyskiisana iyo bi'adiisana dee xukumkiisuu yeelanaya bal weli kalaamka waa inoo dambeeya waayo axaadiisii baa inoo socota waayo kuwa oo muslimiin ah oo rasuulka ilahay hadalkan mid ku dhow kaba cabira baa inoo dambeeye waaba kan xadaثana cabdالlahi بn maslamata bn qacnabin qala xadaثana muctamir bn sulayman can abihi can raqabata bni masqalata can abi isxaaqa can saciid bni jubayri can ibni cabaasi can ubay bni kacb waa sanad yar dheerba khaasatan laba saxaabi baa kuwada sugan dad isku dabaqaa ku sugan oo bal maala dee raqaba waa ninkii afraad abi isxaaq saciid waa adigu sideed ba markaa sanadku imaka labada saxaabi iyo labada taabici markaan eegno waa afar halkaas raqabo iyo me shan shanta saddex taabici baaba kuba sugan iyo adigu waa sideed bu noqonaya waa sanadadiisii ugu dhaadheeraa dee mid sagaaliba waa jira intaasi iyada waa mid raqabatu masqalana kolley halkan un kuma sugna kitaabke siinasa imaka inoo taala way ku dabdiyaan soadna waa lagu dudabdiyaa oo masqalata in laba yidhaaho labaduba waa laba weji ay soo naqliyaan bal ninkan booye xafnu xajarna raqabo wuxuu kaba dhiqaa saadisa macnaa qorooyinkii atbaacu taabiciintii ahaa ugu waaweynaa ee laakiin siqaara taabiciinna ay isku waktiga iyo la mucaasarooday oo halkaa jaanibkaa saxaabada wax kaba soo gaadhay haddii baltaasi ay noo sugnaato sulayman utaymi baa isaga kasii warinaya sulayman utaymi waa taabici bal taabiciinta yaryarayd maayo waa raabicaba oo waa dee kuwa haba yaryaraadeen laakiin dabaqa ay kaba dambayso marka waxay noqonaysaa sulayman utaymi riwaayadiisa waraqabe xadiidka ka warinaya min baabi riwaayat alakaabir can ilasaqir bay noqon waa isagaa ka dabaqa horeeya waa bal uu ka horeeya bal dabaqo kalaa uba dhaxaysa markay saa noqoto oo isagu waa taabicina waa atbaacu taabiciintii buu kaba mid yahay abi isxaaqna waa abi isxaaq asabiiciy wuxuu yihi markaa ubay ibnu kacab qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yihi rasuulkii ilaahay ina algulaama inankii aladiina kaasoo qatalahu lkhadiru khadir dilay waa tii qisadiisa aynu soo maray halkii isagiyo nebi muuse طabica waa la abuurayba dhahoo khuliqa kaafiran xaalu yahay oo macnaa marka horeba isaga xaaladiisu dadka kale way kaba dunayde markii la abuurayba waa kufrigan baa lagu abuuray oo dee isaga lagu xaaladiisu ay ahaydba oo walow caasha hadduu noolaado la arhaqa de waawa kan la dilay qur-aankana waatay nooguba sugan in laba waalid oo dee mu'mineyna uu ahaayo uu kaba baqday dee waana loo soo waxyooday ilaahay amarkiibuu kuba diraybe dee inuu iyaga gaalnimo kuba xambaaro waa kan hadduu noolaado oo markii weynaado laarhaqa wuxuu ku kelifi lahaa ku xambaari lahaa abawey labadiisa waalid duqyaanan xadgudub iyagoo kufran iyagoo dad muslimiina ayaa u dee markaa malaatan buu ku qasbi lahaa ku xambaari lahaa iyagina oo la arki lahaa inay taa kuba raacaan de waa taa ilaahay subxaana watacaala maslaxadoodii waaba tan loo dilay ee waktigaas baanu gaadhin waktigii uu keeni lahaa dee duqyaankan iyo kufrigan labadiisa waalid uu kuba xambaari lahaa bal markaa labadiisa abo oo bal matalan gees markaan ka eegno lafdi baa inoo horeeya xadiidkii ahaa fain kaana muslimayni fa muslimun waa tan imakaan kaba soo baxnay ee insaan kastaba hooyadii horta fitray kuba dhalaysaa labadiisa waalid ba ama yahuud ama nasaare ama majuusi kaba dhigi haddii labadan waalid ay dhexdooda kaba dhashay ilaahay kaba beeray ay muslimiin yihiin muslim buu noqonayaa marka waa muslim waktigaas kan imaka markay noqoto ciyaalkan yaryar ee gaalada dee koladii waalidkood uu gaal yahay oo mid labadooduba ay gaal yihiin haddii midkood muslim yahay ka islaamku buu raacaya oo markay noqoto xagga faraca faraca markay noqoto diin marka ay noqoto iyo wuxuu la raaciyaa kolba ka sarreeya diintii oo marka haddii labadooda mid mid ahaan muslim yahay islaamnimadkii waa loo xukumayaa weeye ee halkaa waxyaalo kale kolkolka liita markay gowraca noqoto oo kale iyo xagga ridsigae nijaasta iyo ka kolba liita ama akhasal aslayn ridsan wanajasa laba raaciyo oo koley taas abyaadtaasoo aimada qaarkood sayuudi baan filaya ayaa dhowne yatbacu lfarcu fi markaa dee finti saabin aabaahu hooyadana addoonnimada iyo xornimada hooyadu kuma raacaya malaa dee kole qolooyinka subaxdiina abyaadda way hayeenbo maraaan filayeen bal markaa in taas bay hayd xadiidkana waxay nooguma sugan gaal buu ahaayo dee waxay arrinku keenayey kol haddii labadiisii waalid bal matalan ay dee muslimba ahaayeen isagii waktigaas bal marka dambe uu weynaado ee uu ka baydho ee uu gaalnimadan iyo waxaan kuba dhaca mooyaane dee isagii markaa waaba muslim ee laakiin arrinku waxa weeyaanuun waa xaaladiisii dambe markaa maha ama dee watan mawlid kastaaba fidru kuba dhalayaa laba mid bay noqon inana dee mawlid kastaaba fidradu ku dhashay isaguna kuwaasuu ka mid aha bal arrin kaliu kaba duwan yahay oo kuwii gaalo dhexdood kaba dhashay waa kaba duway oo laba islaama iskaba dhalay oo isagu markaa waaba muslim inay markan kale kuwa yaryar ee gaaladu bal haddaanay yari kuba dhiman axkaamta adduunyada marka ay noqoto la waalidkood bay la xukum yihiin oo waatan sabigii ay gelayaane bal matalan markay xukumkii waalidkood bay raacsan yihin axkaamtii adduunyo ee laakiin waa axkaamtii aakhiray kaba duwan yihin inta ay yaryar yihiinba ama hadday yaryari kuba dhintaane dee bal markaa isagii axkaamtii adduunyana labadiisii waalid buu kuba raacsanaaye ee waxa weeyaanu in laba yidhaaho haddii dee uu ilaah baa subxaanahu watacaala dee cilmigiisii asarigaa waa wixii ku sabqay ilaahayna waxuu ogaayo oo cilmigiisii asarigaa uba sabqay kol hadduu qaan gaadhoba inuu gaal noqonayo ee markaa may ahayn fii hada alxaal inuu kaafir ahay inuu gaal noqonayo taas baa dee maslaxadii labadiisii waalidna waaba tan ilaahay uu amray khadir inuu dilo iyo in bal matalan taas laba yidhaaho iyo in isaga laga soo reebo maala cumuumkan ah ilmo kastaa fidro inuu kuba dhalanayo isaga marka horeba in la khalqay isagoo gaala oo kaafirnimada laguma khalqoon cumuumkii kaba soo reebno sa laftigani keenayo dabiica kaafiran isaga si dee wax lagu abuuray markaa hore uu abuurmayba ee la beer inuu isaga xaaladiisu ay tanba ahayde walow caasha laaraqaaba wehi duqyaana wa kufran wali axaadiiu way noo socotaa xadaثanii زuhayr بn xarbi qaala xadaثana jariir عan الcلاء بn المusayibi عan fudayl bn cmri عan caaشhaةa binti ضalxata عan caaشhaةa um اlmؤminiina qaalat kale caaشha binti dalxa waa haweeneyde aynu soo maray oo iqa oo kutubta axaadiiana me kutubta axaadiiana riwaayaadkeeda ay kuba sugan tahay waa ina dalxaة bn cubaydالlaahi weeye axad alcashara dhalay lakiin iyadu waa taabiciyad haweeneyna way ahayd malaha casrigeedii talabaydha dee kaanat faa'iqat اljamaal oo dadkii isagaba dambeeyey meheradii muscab iyo ninkii ugaba dambeeyey iyo bal kolley dee xoolihii lagu meheriyeyba dee waa markaa barhkood xataa shacaradu ay kaba gabyeen oo aad iyo aad uma badnaaye waxaa dhashay umu kulhum binta abibakrin asidiiq oo caaisha habaryar bay u ahayd marka caaisha habaryar bay u ahayd umu kulhum oo dee caaisha ay aabbo ahaan ku walaal ahaayeen abubakarna iyadoo caloosha ay ku jirto oo abubakar dhintay ayaa iyada dhashay caaisha kolley abusalamata bnu cabdiraxmaan ibnu cawfna dee umu kulhum naaskay ku duuday oo xag radaac ayaa caaisha habaryar isagana ugu haytana habaryarteedba weeye laakiin isaga dee haweeney kaleo reer beni kalbi ayaa dhashay ee laakiin radaac ahaan ama naaskay ku duuday abusalamata bnu cabdiraxmaan ninkan axaadiisa aada u badan leh caalimkaay waa umu kulhum baan ujeedaay hadda maxay can caaishata umi lmuminiina qaalat tuufiya sabiyun ilmo yar baa dhintay ilma ansaareed bu ahaa faqultu waxaan idhi tuubaa lahu wanaag baa u sugnaaday ilmahan way kamanaysaaba cusfura min casaafir اjanna waa shimbir shimbiraha jannada kamida dacamiisu janna wooti aynu xadiidkuba soo maray soomayaan waa shimbir shimbiraha kamid oo dee meeshuu doonu iska daaqaya meeshuu doonu maraya waa kaa jannadu laasimaya faqaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayه wasalam aw laa tadriina macnaha caaisha dee ama se ma ogid oo dee xaaladu waxay noqono maya awalaa tadriina maya aw maaha awalaa tadriina miyaad caayishay kaba warhayn an allaha ilaahay khalaqa inuu abuuray aljanata jannada wa khalaqa naara naartana inuu u abuuray oo fakhalaqa bihaadihi waa jannadii inuu u abuuray ahlan ehl oo marka horaaba ilaahay dee ciddii janno gelaysay oo waxaa cilmigiisii kuba sabqay qadarkiisii kuba horeeyey iyagoo dhalan baabay markaa arrinkan uba qorna walihaadihi tanna naartin ahlan maana ujeedadu ma ogid wey ha odhana hadalkaa weeye ma ogid arrinku ilaahay subxaana watacaala dee iyagoon imanba ama aslaabtii aabbayaashood kuma sugan ama dee kaba horeysaa ciddii janno gelaysa iyo ciddii naar gelaysaba uu abuurayba kana war uma haysin weli kalaamkii axaadiistu ee iminku inoo dhammaanaysaa baabku inoo dhammaanaya mar ban dee yar wada eegeyna waayo axaadiistii kole dee isla macneed oan yar wada eegeyna insha allah xadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna wakiic can dalxata bn yaxya can camatihi caaishaةa binti dalxa can caaishaةa um اlmuminiin oo dalxat bn yaxyaan isagana hore waynu usoo mareeya waxa ede u a caaisha macnaa waxa weeyaan waa dalxat bnu yaxya ibni dalxat bni cubaydillaahi weeye caaishana waa caaishatu binti dalxat bni cubaydillah ataymiya marka la eego caaishana xagga reer ahaana waa isla reer waa reer bani taym bay iskuwa yihin jilibkaa qoreysheed eh can caaishata um اlmuminiin waayo abubakr iyo dee caaishayna waa reer bani taymun bay ahay qaalat duciya rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahi baa loogu yeedhay ilىa janaasati sabiyin ilma yar janaasadii oo min alansaari faqultu waxaan ihi ya rasuul الlahi طuba lihada csfur min casaafiir الjanة lam yacmal isu xumaanba ma samayn walam yudriku mana gaadhin waqti uu xumaan sameeyo qaala wuxuu dha wagayra dalik macnaa aw taqulu gayra dalika amase waxaad odhan dee malaha waxaarina hadalkaa gayrkiina tilaahid in اllaha ilaahay khalaqa iyo caaishato in اllaha khalaqa liljanati ahla buu abuuray khalaqahum laha jannada ayuu abuuray walxaalum fii aslaabi aabaahim aabbayaashood dhabaradooda iyagoo kuba sugan wakhalaqa linaari naartana ahlan ahl buu abuuray khalaqahum laha khalaqahum uu abuuray laha linaari walxaalum fii aslaabi aabaahim iyagoo aabbayaashood dhabaradooda kuba sugan waxa weeyaan weli aan dee waa waktiga ay calool galeenba ama taas ama dee horteedba taas baa ilaahay uba abuuray bal dariiqii un baa inoo dambeeye mati inooma dambeeye hortaan alfaadan ama sanadkaa dhamayna xadaثna mحamed بن الصbaح qala xadaثna ismaaعiil بن زakariya can ضalxata bn yaحya xa وxadaثanii sulaymaan بn macbadi qala xadaثna الxuseyn بn xafsin xa وxadaثnii isxaaq بn mansuuri qala akhbarana mحamed بn yusufa kilaahuma can sufyaan الthawriyi can ضalxata bn yaحya biisnaadi wakiici naxو xadiiثi isnaadkii wakiic oo dee dalxa can caaishata binti dalxa can caaisha um lmuminiin taas baabu ahaa xadiidkuna waa kii horeynu kaba soo baxnay un bal kolley baabka waa inoo dhammaadee horta markay noqoto caruurta muslimiinta ee yaryar ee yari ku dhimatay dee axaadiisteedu way inoo horeysay in khilaafka meesha jiraana kolley khilaaf wax ka soo qaad ma laha ee wixii yaryari caruur yaryar ee muslimiin ahee dee waalidkood muslimba ahaayee dhintay iyagu ehlu janno weeye waana taa aynu soo marayba bal waalidkood inay kaba hor imanayaan daraftiisa ama maradiisa ay qabaan ay markaa ay wada gelayaan oo ilaahay waalidkiina uguma naxariisanayo sabirkii uu kuba sabray oo waalidkiina jannadii laguma gelinayo bal taasba weeye ciddii iyagoon mukalafayn ay dhimatay ee atfaalta muslimiinta kamida xaal taasba weeye iyada halkan in waxa weeye lakiin de markaa taa waxaa inooguma imanaya arrinkuna waa ijmac man yuctadu bihi khilaafka halkan la sheegayna khilaaf wax kasoo qaadnole ma aha barhkood ka yar joogsaday laakiin bal taas waxaa jirta xadiidkan imika u dambeeyey ilmihii yaraayee muslim buu ah dee qoyskaa muslimkuu kaba dhintay qoysa saarahayd madina rasuulka ilaahay waa kan janaasadiisii tegey caaisha markay tihi cusfur bna casaafiir iljanna rasuulka ilaahay caaisha uli ukaadi taa haba odhanin ma ogid wuxuu bal masalan dee adigu ma ogid arrinkanna uu sheegay jannada dee ciddii loo abuuriyo naar ciddii loo abuurayba dee in wakti hore ilaahay subxaanaه watacaala dee uu abuuray cilmigiisii ay kuba sabaqday uu qoray markaa rasuulka ilahi taw bal markaa markaan idhaahno dee axaadiistii horena way inoo horeysay tanna aan saan idhaahno ijmaacii ummadduna ay taa tahay addoonkana dee wax takliif oo saaran wama kuna mucadibiina xataa nabcatha rasuula bal markaase waxay xadiidkan kolley culimadu markay dee taaba ku isku waafaqeen itifaaqaa dee bal markaan laga ictibaartaleen khilaafka muqaabilkiisii wax kasoo qaad aanu lahayn kolley waxay culimadu kuba xambaareen arrinkan rasuulka ilaahay caaisho u diidayaa inay ahayd degdegan ay ku degdegaysay ay ku degdegtay inay goyso arrinkiisii ee tilaawo erujanna un iyadoo dee daliil qaadica aanu jirin iyadoo cilmi markaa saas oo kaley hayse aanu jirin inay u degdegtay un bal taas baabay bal maalan ahaydba wey waa mid waxaa kaloo jirta ixtimaal kale oo ah rasuulka ilaahay xadiidkiisan iyo dee wixii laba midi inuu ahay inta aanu rasuulka ilaahay ogaan cilmigaa kale ee loo soo waxyoodo o atfaal muslimiina fi ljanna inay taas ahayd rasuulka ilaahay haguye jasminin taas maba ogide bal taa laakiin dee markii kale uu taa ogaaday rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayhi waa ka axaadiiii hore kuba soo maray ruuxay ciyaal kaba dhintaan saddex kaba dhintaan laba kaba dhintaan in ilaahan dembi gaadhin iyo wakti takliif in ilaahay baa iyaga naftiisa waalidkiiba jannada uu kuba gelinayo bal taas iyadu waa mid waxaa meesha taalla atfaalumushrikiin xaaladoodu maxay tahay kolley culimada saddex qowl baa jira intooda badane waxay leeyihin in aabbayaashood bay laba socdaan kolley noo malaha xujadooda waa xadiis ahaa iyadoo rasuulka ilaahay iyaga la weydiiyey hum minhum ama min aabaa'ihim uu yihi walow xadiidkaas arrintu ay ahayd kolley waa axkaamta adduunyo oo dee haddii laba miro habeenkii la galo kuwii dagaalamayey maaha kuwii la leynayey maaha sidaa wax ku noqdaan maxay arrintu tahay dee aabbayaashoodun bay laba mid yihiin kolley taas oo axkaamta adduunyada kuba xambaarayno alaa barhkood baa dee iyagu taa kuba tega waa qowl qolooyina halkan way ka joogsadeen inay waxgooyaane laakiin qowlka saxiixa ah ee culimada muxaqiqiintooda ku tegeen iyaguna ay ahlu janno inay yihiin xadiid bukhaariya ay wariyeen oo ibraahim alkhaliil oo xadiidkii samura rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh isagoo nebi ibraahim arkoo ciyaal aada u badan hareerihiisa ay joogaan oo awlaaddii muslimiinta markii la weydiiyey waa awlaad mushrikiin waa awlaad mushrikiinna rasuulka ilahi u yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh bukhaari baaba wariyey de waana kaa ilahi wamaa kuna mucadibiina xataa nabcata rasuula wakti taliifa may gaadhin looma dirin rusul u tagtay ma jirto takliif may gaadhinoo bal markaa taasba weeye e bal markaa waxay noqonaysaa oo iyadiiba ay noqonaysaa xadiidkan aain waa mid axaadiidana waa tan dee fitradii bay kuba dhalanayaan fitradii aan kuba fasirno inay diyaar u yihiin qaabiliye u leeyihiin islaamkiiyo inay taa qaataan haddii wax ka doorinaya aanu jirinbe e bal taasba weeye bal arrinkan ah in rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayhi bal uu yihi dee ilaah baa og wixii ay samayn lahaayeen oo daahirku uu yahay iyadana dee sida xaaladoodu markay waa weynaadaan hadday weynaadaan oo sidaa laguma daayo kolba wixii ay noqon lahaayeen ayay xukumkoodu noqonaya daahirku yahay markaan nidhaahno way badbaadayaan waa ehlu janno kolley taa jawaabtoodu culimadu waxay ay kaga jawaabeen waxa weeye horta lafdigan rasuulka ilaahay muu caddayn oo kuma cadda inuu leeyihi naar bay gelayaan xukumkana inuu yahay dee wixii maala taas iyada kuma caddo horta tasriix meeshii maba jirto lafdigu waxa weeyaan un ilaahay isagaa og waxba kama qarsoona shaygan imika aan dhicini bal hadduu dhaco say ahaan lahaayeen hadday qaan gaadhaan xaaladdu say noqon lahayd laakiin maba qaan gaadhin weeye iyagii laguma kalifinoo dee takliifku buluuqun buuba ahaan laaye bal horta markaa arrinkani taas kumaba cadda ee macnuhu waxa weeyaan un iyada nafteeda waa dee si ibnu cabaas oo kaleo markii hore yihi waxaan odhan jirayba dee aabbayaashood bay kaba mid yihiin xadiidkan markuu maqlay waan kaba joogsaday oo kale arrinku uu noqdo uun idin iyagii inaan laguba degdin goyn kol haddaan cilmi lahayn oonu ruuxu daliil u hayn inaanu gooyo waxu jasmiyon inuuba degdege bal lafdigani waa sax oo wax la odhan karo macnihiisu waxa weeye dee haddii kolba si uu noqdo ruuxan ee markaa marka dambe u weynaado haddii suu noqon lahaa baa lagula tacaamulayaa laakiin dee nusuustii kale ahayd ilahay ba yidhi wamaa kuna mucadibiina xataa nabcata rasuula markay takliif cadaabka aakhira noqoto ciddii aan rasuul loo dirin ilaahay subxaana watacaala taa kuma cadaabayo iyo axaadiista kale bal aan xadiidkaa saxiixa bukhaari kuba sugan iyo kaba cad kuwaas baan adigu xukumkii kuba xambaaraynaayo bal matalan taas bay noqon lafdigana dee lafdi sariixa oo macnaha inoo faa'iideynaya ama dee ku cad ma ahaba ewaxay axaadiida kale iyo adilada kale caamkaan qaadanayna wallah subxana watacaala ala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta